bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan ayaan habada idinka leenahay dhegaystayaashaan jecel lahyo uu habada nagala xidhiidhay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysan jirteen rediyo cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydiin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waa sida maamulada ka jira deegaanadeennu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda iskudilka ay u dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dhintooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada hadli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idinka leenahay akhyaartaani jecel lahayo oo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado qodobada maanta idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo mar kale oon ka dalbay dowladda waddanka kenya inay usoo gacangeliso wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka intuu hawada ku jiro dhegaystayaal ku maqli doontaan dil xalay ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada jowhar iyo faahfaahino dheeraada ka soo baxaya haddaba dilkaasi yaa geystay halkuus ka dhacay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay furi doonto waddooyinka gudaha magaalada muqdisho xili cabasho baan ay kasoo yartay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sacuudiga oo sheegay inuu turkiga taageero siiyo maleesiyaad xagjir ah ee libiya iyo soomaaliya haddaba wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga oo arrintaasi ka hadlay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wuxuu nagu soo kordho intaan barnaamij ku jirno ayaan idinku soo gudbi doonaa waxaan ka maqneen xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heystan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinay anigoo ah maxamed aadan karaama waa farsamadii mahad nuure axmed ku soo dhowaada barnaamijka oo intaasi ka faahfaahsan dhegaystayaal mar kale barqa wanaagsan subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan barnaamijka ayaa gudagalaynaa dhegaystayaal haddaan ku bilaabno dhankiyaas iyo magaalada jowhar faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan habeennimadii xalay dil loo geystay wiil dhareere ah oo loo geystay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha hoos shabeellaha dhexe dad ku sugan jowhar ayaa la hadlay warbaahinta waxa ayna sheegeen in dilka uu ka dhacay agagaarka buundada kala qaybisa xaafadaha hantiwadaagii horseed islamarkaana ay wiilka u geysteen rag hubaysan wiilka dhallinyarada ahaa ee la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey ismaaciil yare waxaana goobta ka baxsaday raggii hubaysnaa ee falka geystay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska hirshabeelle ayaa tegay goobkii uu dilka ka dhacay islamarkaana halkaasi ka sameeyey baaritaano waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydka marxuumka sidoo kalena sameeyey baaritaano aan wax natiijaha ka soo bixin wararka qaar ayaa waxay intaasi ku darayaan in dilka marxuumka in dilka marxuum ismaaciil uu yimid kadib markii rasaas ay fureen laba askari oo muran dhexmaray ay haleeshay sidaasina oo ku geeriyooday magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilal qorshaysan iyo weeraro kala duwan waxaana falalkaasi inta badan sheegtaa mas-uuliyaddiisa xarakada al-shabaab barqa wanaagsan subax wanaagsan ayaan hawadiinii kareenahay khiyaartaani jecon lahay oo barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan qaybihii ugu horeeyey ku guda jirnaa markani haddaan aadno magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay furi doonto waddooyinka ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo xirnaa wasiir islow ayaa sheegay in shacabka caasimadda soomaaliya ay dhibaatooyin culus ay ku qabaan xirnaanshaha waddooyinka ku yaala gudaha caasimadda muqdisho waxaana uu sheegay in dhowaan la qaadi doono dhagxaanta yaala isgoosyada gudaha muqdisho islamarkaana la gey doono koontaroolada laga soo galo magaalada wasiir islow ayaa sheegay in ay diyaarinayaan qorshihii lagu qaadi lahaa dhagxaanta islamarkaana dadka reer muqdisho laga doonayo inay muujiyaan dulqaad sidoo si loo dhammaystiro qorshaha socda dadweynaha ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay wajahayaan xaalad adag oo nolosha ah kadib markii dowladda soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay ay xirtay inta badan waddooyinka oo muhiimsan ee caasimadda muqdisho barnaamijka falakeynta wararka radio cadaado dhegaystayaal ayaad la socotaan radio cadaado ayaa idinkaga imaanayaa qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda dhegaystayaal
barqa wanaagsan ayaana habad idinka leenahay falaqiinta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijkana waan ku guda jirnaa dhegaystayaal dowladda soomaaliya oo mar kale ka dalbatay dowladda kenya soo qabashada wasiirka arrimaha amniga ee maamulka jubbaland wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed islow ducaale ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta ayaa waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay rajo ka qabto soo qabashada wasiir janan waxa uu sheegay in guddi loo saaray sababihii keentay inuu baxsado cabdirashiid janan wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in xubno ku jira dowladda ay gacansiiyeen eedeysanaha wuxuuna mar kale kenya ka dalbaday inay usoo gacangeliso wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan dowladda kenya ayuu ka dalbaday inay soo qabashada wasiir janan oo ku sugan degmooyinka baled xabo iyo mandheera halkaasi uu ka wado abaabul dagaal oo ka dhan ah dowladda soomaaliya waxa uu xusay in kenya ay ka codsanayaan ilaalinta daris wanaagga islamarkaana aysan hoy u noqonin maxbuus dowladda ka baxsaday dowladda soomaaliya ayaa horay u dalbatay waaran caalami ah oo dowladda loogu soo gacangelinayo cabdirashiid janan wasiirka arrimaha wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland cabdirashiid janan barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaadow ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaystayaal dhagaysanaysaan reediyo cadaado ayuu idinkaga imaanayaa qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal markaani waxaan idinkugu dubayaa xubintii aad ku xiisaha badneyd ee kalamaan
markana kusoo dhawaada xubintii kalamaan waryaada kale maan wax tegey iyo wax yimid midna ma ogidini war anaa idiin haya maanta macnihii dhegna waa barkanaa dhegna waa hogaanaa miyaad ka wadaa wadka rabbino ahaaye waan sheegna warallo adinkoo sugu hayna war ma axmed madoobe iyo dowladda heshiiye war ninkan war ma haye maanta waa maalintii diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka galmudug war galmudug miyaa madaxweyne dooratay war war ma haysiine tiifigii qaranka waxaa laga sii daayey naagta wasiirka arrimaha dibadda kenya eedeetimaha billiqada wadatay in xilkii laga qaaday maalow ma bililiqadiyaa xilka looga qaaday war waa si dalacday wasiirka gaashaandhiggaa laga dhigay war tiifigii qaranka naagtii la yidhi badda haddaa afku keeni weyda xoog ku keen warkeeda maxaa ka galay war ra'iisul wasaare khayre uhuru muuska baraajeeye oo khadiijo maxamed diiriye wasiir gaashaandhigga ka dhiga war waa waalateena warka naga koobiya dooratooruu ciidankii shala qabsaday wax dagaala kuma aysan qabsanoo kalama aysan kulmin tartiibkooda ku galeenoo magaalada isugu sawireen xalana tartiibkooda ay uga soo baxeenoo kuwii kalaa soo galay saaka uga haddii ciidankii tartiib uga baxay kuwii kalena aal yaray ku soo tartiibsadeen miyaa tiri adhu abdulo war ma haysto taqaarabu taqaarabu taqaarabu maday isaaqow how taqaarabu mina tira tafaaraaquna waa tege taqaarabu mina tira tafaaraaquna waa tege war reer kalmaana waxaad joogteen maanta haddana ma tabliiqaad noqoteen war tabliiqu waa culummo fiicane waa ila meeraysa kuwani taqaarabu iyo tafaaraquba tooratooroobay taallaaye waxaa la yidhi teleefoonno badan baan maqlaataarna waan helay tooratoorow laya ciidankii waa ka soo tegey waana lagu tashaday baa la yidhi qaabka ay tahay waniyow adiga waxaas ma taqaanide isbeesa bulitiko ayaa la yidhaahdaa waa tiba italyaani war anugu waxaan la yaaba xalay afhayeen u hadla dowladda ismaaciil oranjo oo xuseen gurmud waraysanayay wuxuu yidhi ciidanka dowladdu meesha ay qabtaan dib dambe ugama baxayaan tooratorowna waa sidii loo qabta oronjo warku afkiisa kama dhammaan ciidanku mugay tooratorow ka soo hadaafayeen war waxaas ma taqaaniine waa siyaasad amerikaan ambarow itaaliyaan ameerikaanaad ku jirtaahe ciidankana waa ciidankii soomaaliya danab aana la yidhaa dabka habee war markii shalay la yidhi ciidanka dowladda tooratoro u qabsaday laba islaamood oo sheekaysanaya oo midocalacanaysaan dhegaystay waxay tidhi ninkaygaan tooratorow ku dacweeyey nimanka meesha joogana waxay ga ballan qaadeen inay iga furayaan lacag badanna iga qaadayaan kadibna shalay waa ay soo waxeen oo waxay dhaheen imaad lacag iyo furriinkiiba waa ku haynaa maantana ciidankii qabsadayaa la leeyahay hayehe tii kalena hay ugu jawaabtahe war way ka darneeda iga dhegayso waxay tidhi dacwadii dhulka ayaan meesha ugu tagay aniguba waan u laaban rabay oo ciidanku marka hooyooyinka soomaaliyeed ayagoo u naxariisanaya miyay ka soo laabteen war amiirkii waa xukumi jiray oo islaamaha meesha ku ballamiyey ciidanku waa soo qaateena la yidhi marka shuutaa loo keenayaa islaamuhu halkaa ugu tageen war hataa amiirkii lacagta aruurinay waa la soo waday ninkii uu lacag ka hayne shuutaa ka doonto war qol idinlan isku waalatay anigu waxaan idin leeyahay dowladnimadu waa gaabis weli geedi socodkii wakhtigiina soo gudageliyo wuu isgurayaa ammaankii gacmaha uguma jiro gobolladeennii gogol xaadna uma ay samayn food si loo galee laba gebi dhexdood bay bulshadu guura socotaaye ilaahow adigu noo gargaar guulla waa adii yaahu adiga maa muga dowladnimo ununkana baraaya war lankuun gobayeymay baan fahamay batuulo batoofa u hayta bironiinku siibe warmaday isaaqow hadday jiri lahaayeen dad xuquuqda suugaanta ilaalinaya adiga waa lagu xidhi lahaa gaar shirana kama baxdeen gabaga gaboose waxaan u fahmay astaanta qaranka ha la bedelo lagase yeeli maa horta anugu waxaan la yaabanahay madaxweynaha hadda jooga kuwii ka horreeya astaan qaran ma hayn miyaa iyagaba waa la bedelay war senatar xaaji muuse suudiyalaxo wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo maalintii xilka lagu wareejinayey iyadoo meel qurux badan la goglay oo fooq sare roog cas loo dhigay oo ciidan loo diyaariye salaan siiya oo madaxdii ka horraysay safanta oo kii xilka u tirinaya kuwa ugu horreeyo markuu membarkii tagoo lagu soo dhoweeyey ayuu khudbadteedii wuxuuna yidhi dowladdii kacaanka iyo middaan anugu hadda maanta madaxweynaha ka ahay dowladii uma dhaxayn awow awow haye war widaado hata ka hor atajinha furyaleri widaada ansaati meertay widaadiya oo furunya mukoofurungaari ka kale ansaati oo furunya waarti mukoofurungaleri kinga wiilaya ansaati ma eray kasaase lamadi widaadada kamareenba baddalan ahayti hartagana ka furunta haa madaxweynaha waa runtiis macawisle iyo u n c ba jabhadu uma dhexayn war senatar xaaji muuse suudi yalaxo wuxuu yidhi qurbajoogta kuwa ugu xumaaya noo soo hormaray laakiin kuwii fiicnaa weli waa maqan yihiin fariinteenna naga gaarsiiyeenoo kuwaasaa noo yimaadeenuu yidhi yaa xaajiga xaa ku dhaca ma diyaas baraa diyaas bara noo dhaanta xaajiga xaa ku dhacay qurbajoogta fiican haddii dalka lagu soo celsho yaa lacag soo diraya war biyaha webiga markay fatahayaan kuwa ugu horeeya waa dhiiqo kuwa ugu dambayna waa xareed war senatar jenaraal cabdi qaybdid wuxuu yidhi haddii lixdan jir waa beeshin ciidamada la yidhi macnaheedu waa qof wax og lama rabo anna cabdi qaybdiidoo yaaban mugaal maqlay aan waxa jira la sii yaabay war ilaa maanta iyo samatartaad haysaane imise samatar baad leedihiin horta aryaa waa maran tahaye jenaraal maxamed cali samataray kaaga degan tahayoo waa dhinta allaha u naxariistee anugu waxaan la yaabanahay maxaa cali samatar wuxuu somalilan ka hadlayo gaarka anigaba aqalkaygii habar wax ogaa joogtay waran dheergarad mayfadoo iyaalsiyaa lu weydiiyo hay war odayaashaas waxoogaa sheegaysiin kuwii beeshinaad tihiin la yidhi soo maaha war odayaasha wax og cabdi xaashiyaa u horreeya maandhow haddii oday wax og la rabo jawaariyaa meesha joogi lahay war aqalka sare maanta heerkii saxaafaday ansixiyeen werigii hagdhooreen maaha warwarninkii helaa tala wacan helaa la yidhi war nimanyaho waxaa la yidhi waardiyaha askarigii lahaa laamigana taagan iyo tuug dadu laaya rabo baqaya laakiinse khiyaanadana lagu layliyoon jaanis luminaynin laadhuu telefoon midkii laba gacmood tuurta oo
aad bayd u mahadsan yihiin saaxiibada kalmaan dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa heestii bilowga barnaamijka ay idiin ballaqaanay dhegeystayaal barnaamijkani mid laceyna intaa ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
to me diibsana